gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga somalilan doctor axmed cali maax ayaa si wada jira xarigga uga jaray mashruuca weyn ee tayeynta calafka xoolaha ee gobolka sanaag waxaa ka qayb galay madasha xarig jarka mas-uuliyiinta gobolka sanaag iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga somalilan iyo marti sharaf kale doctor axmed cali maax agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga somalilan ayaa ka warbixiyey ujeeddada ugu weyn ee mashruuca tayeynta calafka xoolaha waxa weeye mashruuc walbaba siduu carabaabay maayarku wuxuu ka soo bilowdaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga wasaaraddu waxay eegtaa baahiyaha jira markaa dalka waxay eegtaa meelaha ugu xoolaha badan waxay eegtaa meelaha biyaha biyo ahaan dee waa lagu kala badanyay aanu isleenahay meeshaasi de way dabooli karaysaa hawshaa meesha loogu talagalay marka intaa la helo waxaanuu soo gudubnaa heer gobol iyo heer degmo markaan leeyahay heer gobol iyo heer degmo waxa weye xafiiskii gobolka iyo xafiiskii maayarka iyo isuduwihii gobolka ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga intaa iyo hay-adda fulinaysoo wada socota ayaa timaada goobtaa wax laga fulinayo dabeed waxaa loo yimaadaa markay degmada gobolkaa loo yimaadaa laakiin wuxuu usoo dhaadhiciyaa degmada maadaama toban meelood ay tahay degmada ceerigaabo waxaa markaa qorsheeya oo isku soo dubarida waa maayarka iyo tiimkiisa iyagoo eegaya baahiyaha jira axmed cabdi muuse gudoomiyaha gobolka sanaag ayaa ka warramay faa'iidada iyo ahmiyadda mashruuca tayeynta calafka xoolaha ee gobolka sanaag mashruucan aad iyo aadka u tayada badan culayska soo noqnoqoshada aanu idinku soo noqnoqonayno mashaariic badan baa laga qabtaa goobaha ama gobolka ka socda culayskan aanu idinku soo noqnoqonayna waa faa'iidada mashruucani leeyahay weeye ee uu kaga duwan yahay mashaariicda kale waxaanu ka mahadnaqaynaa aragtida maanta aanu idinka aragnay iyo aragtidii aanu shalay idinka aragnay maalintii hore inay kala duwan tahay maalintii hore waxaynu ku jirnay xilli roobku yaraa laakiin istoodhadu aanay shaqaynayn oo maxaanku idhaahdaa aanay idiin ool calaf idiin ool maantase calaf baa idiin yaalla iyagoo karoobaa idiin yaallo geedihii waxbaa ka yaalla xagga cilmigiinni sidaa aad sheegteen wuu kordhay oo dee idinkaa tanba samaystay aqoon isweydaarsi ahaan iyo isku xidhnaanta ay isku xidhantihiin tobankiina goobood qaybbay ka tahay oo iyadana horumarkay qayb ka tahay waa ka mahad celinaynaa mashruucani wuxuu ahaa mashruuc toos ula taxalluqa nolosha dhabta ah ee deegaanka mashruuc toos ugu taxalluquu ahaa mashruuc loogu talagalay maadaama noloshu saykal tahay oo aynu bulsho ku noolnahay xoolaha nool oo dhaqda oo cuna oo hilibsada oo hilibkooda ka ganacsada aynu nahay in la tayeeyo oo laga baxo inay maxaanku idhaahdaa xooluhu noqdaan wax sii sinaala ama ku xidhan biyaha roobka ah ee imanaya baa mashruucani uu u yahay maxaanku idhaahdaa ka hortaguu u yahay oo xoolihiibuu ka dhigayaa inay sii joogaan ama sustainable ay ahaadaan oo ay maxaanku idhaahdaa u noolaadaan si caadi ah sida dadku u noolyahay